wararka ka imaanaya magaalada nairobi iyo caasimadda dalka kenya ayaa ku waramaya in shalay uu dabaq dhisme ka socday uu kusoo dumay dadkii ka shaqaynayay waxaana la soo warinayaa inuu halkaasi ka dhashay khasaare baaxad leh sida ay sheegeen warbaahinta ka howlgasha dalkaasi kenya waxaa dhismahan soo dumay ku dhintay hal qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo ka mid ah kuwii ka shaqaynayay dhismaha saddex ka mid ah shaqaalahaasi ayaa kasoo dhacay dabaqa saddex iyo tobanaad sida ay sheegeen warbaahinta ka howlgasha dalkaasi kenya sidoo kale waxa ay sheegeen inuu dhaawacyo fudud soo gaaray dad marayay dabaqa hoostiisa markii uu soo dumayey magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa waxaa maalmihii u dambeeyey laga soo tabinayay dumashada dabaqyada dhaadheer ee ku yaala magaaladaasi nairobi iyadoona uu ka dhasho khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh